maxamed ibraahim oo ku magac dheer baashow waa askari ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ku sugan degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose waxaa lagu soo bandhigay degmada kurtunwaarey ee isla gobolkaas baashow ayaa ka waramaya waxyaabaha ku dhaliyey inuu isaga soo tago ciidanka dowladda federaalka wuxuu sheegay inuu u dulqaadan waayey dhaqan xumada askarta oo uu sheegay inay cunaan muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan isagoo intaas ku daray in qofkii la arka isagoo dukanaya lagu shaabadaynayo inuu ka tirsan yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maasha allah waa magaceyga maxamed ibraahim maxamed baashowna niskeyga waaye waxaan ka tirsanaya kuwaan oo murtadiinta oo qoryo alxamdulilah ilaahay isu hanuuni waxaa ugu bira meesha oo qoryoley la leeyahay hal dagaala ma galan aniga waa aniga qoro mar qoro mar waa ii dhiibaan mar way qaadanaayeen mar waa ii dhiibaayeen mar way qaadanaayeen faraa leemaad kuuriyaan oo beerlaab oo siinataan leemaad wallaahi niya oo meesha dhaqmuma yaalo walaalo waa niman haddii dhaawacantid lagu daaweynayno oo raasiinkaada bacyar laga keenayo mufdoor aan lagu siinayno haddaad dhimatid ay dhinto oo banaa ilaa ku dhintaa tahay haddaad dhaawacantid taas kadaalika waa niman oo adig warwaaye salaadna aan dukunayno qashanka iyo heshiiska iyo baktiga laga afuufa haddaad salaada kutid waa lagu leeyahay sawaabaasaa lagu leeyahay marka laba bere waxaa u xirnaay iyaga salaad aan dukunhayna waxay dhaheen ninkaan shabaab waayo askarigan toobadkeenka ah ayaa sidoo kale waxa uu baaq u diray askarta weli ku harsan safka shisheeyaha waxa uuna dhanka kala sheegay inuu maanta faraxsan yahay maadaama buu yidhi aan ahay qof muslim ah wallahi haddii aniga oo tayda iga yeeli lahaayeen inaan isoo raacno hal mar hal mar isoo wada qulqulno waa rabay hal mar isoo raac wada raacno oo meesha imaano oo islaamnimo islaamnimo ay ku dhintaan oo hal mar oo kuntuwaare wada imaano waa rabay aniga si niidayda laakiin waxa uu baaqa ilaahay ha soo hanuuni waa iyagan ilaahay ha soo hanuuni insha allah wallahi anigana waxa waaye alxamdulilah ilaahay waafajay khayrkaan in islaamnimo ku dhinto adduunka siiga shaqaysto waxa waaye muslimka islaamka dhaasi aan ku dhex jiro aan ka dhex noolaado haddaan dhimanayna ilaahay waaba islaamnimada ilaahay ugu dilo aan ka tuugana insha allah waxaa maalmahan aad u soo badanaya askarta taa'ibiinta ah ee isaga soo baxaya safka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaas oo si raxan raxan ah u imaanaya walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale walaayaadka bakool iyo shabeellada hoose isku soo dhiibeen askar towbadkeenayaal ah